asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rajaynayaa qof waliba halka wax xalqadan ka dhegaysanayo inuu ku nabdoon yahay inuu ku caafimaad qabo oo uu deganaanshiyo gudeed ku dareemayo xalqadan waxay xidhiir la leedahay xalqaddii hore waa qaybtii labaad waxaanan kaga hadli doonaa saddex nooc oo aynu wax u jeclaanno ama saddex hab oo uu insaanku jacayl isugu qaado aan ku horreeya nooca koowaad waa nooca dadka isjeclaada ay iska jeclaadaan caqliga waxaana la yidhahdaa jacaylka caqliga nooca labaad waa nooca la yska jeclaada qalbiga waana nooca dadka isjeclaada ay iska jeclaadaan qalbiga ama qofku wax jeclaadaa uu qofka uu jeclaaday ka jeclaado qalbiga nooca saddexaadi waa nooca ay labada qofee isjeclaada ama qofka qof kala jeclaadaa uu ka jeclaado caqliga iyo qalbiga labadaba qofka ah waana jacaylka ruuxda xubu ruux lamaanaha hadday noqotona soulmayd buu qofku qofka kale u noqdaa waa nooca laydhaha jacaylka isu miisaaman waana reer dadyooga dareenkiisa gaadha noocan aan kala qaadqaada haddaba noocyadan aan ku horreeya ka ugu horreeya ee laydhaahdo jacaylka caqliga jacaylka caqliga ee labada qof ama qofka qof kala jeclaadaa uu qofka ka jeclaanaya caqliga wuxuu inta badan ku dhacaa ama uu isugu dhacaa dadyowga ay caatifadda ku yar tahay ee had iyo jeeraa leh ay raxmadda iyo naxariistu ay dabiicaddooda qaliilka ku tahay wuxuu isu galaa dadka aadka wax u akhriya dadka aadka wax u baadha dadka ay maskaxdooda culuum fara badani ku kaydsan tahay ama macluumaad badan haya waayo wacyigu had iyo jeeraale dadka caatifaddu ku yareeyaa qofku wuxuu aad uga shaqaysiiyaa maskaxda mar kastoo ay ogaalkiisa wax ku biiraan waxaa kaluu isu galaa dadyowga manteli majuurka ah ee maskaxiyan qaangaadhka ah ama maskaxiyan bislaaday waxay u badan yihiin dadyowga oo inta badan isu galo jacaylkani dadyowga waxaa macquulka ah ku wada hadla inta badan mar kasta waxay ka wada hadlayaan labadan qof ama dadyowgani xaqiiqo jirta waxay ku wada hadlayaan xaqiiqo taagan waxay ka wada hadlayaan xaqiiqo soo socota ama xaqiiqo dhici karta waxaa kaloo ka mid noqon karaya dadka caqliga isaga xidhmi karaya qof menteli majuura ama menteli bislaaday oo qaangaadhsan oo macluumaad badan haya iyo qof maskax furan oo ay isla jaanqaadi karayaan astaamaha wada xidhiidhkooda waxaa lagu gartaa waa dad aad isu fahansan dadyowgan waxaa la odhan karayaa waa dad saaxiibo aada ah xidhiidhkooda waxaa ka xoog badan saaxiibtinimadooda dadkaasi lamaanay noqon karaan waalid bay isu noqon karaan laba qof oo isqabay noqon karayaan laba qof oo sheeka ka dhexaysay noqon karayaan ama haasaawaya walaalay noqon karayaan almuhiim waa dad isfahankoodu xeel dheeraaday waa saaxiibtinimo talax tagtay siday labadaa qof isu fahansan yihiin isfahankoodu waa dhiib astaanta kaluu leeyahay waxaa ka mid a dadyowga caqliga isaga xidhmaa mentalina siina isku ag dareemaan maskixiyin bay isku nastaan labada qofee isjecel ama dadyowga maskaxda iska jeclaadaa nafis maskaxeed bay isku ag dareemaan labada qof ee jacaylka caqliga isu qaadaa waxay kala helaan mental support taageero maskaxeed bay kala helaan dhiirigelin bay kala helaan way ismotifeyd gareeyaan way isdhiirigeliyaan waxaa laga yaabaa inay yihiin lamaane ama dadyo isdhalay ama dadyo saaxiibba ah laakiin waa dad horu maray ama waa dad jecel inay horu maraan waxay jecel yihiin inay meel gaadhaan waa dad meel dheer u socda dadyooga inta badan caqliga iska jeclaadaa raba inay guula gaadhaan waana dad maskixiyan soo jeeda waxaa kaluu kaga duwan yahay jacaylkani ka qalbiga si fudud uma burburo si fudud laguma kala tago ama si fudud laysuma jaro tusaale ahaan hadday lamaano yihiin furniinka kuma degdegaan labadaa qof ee caqliga iska jeclaaday ama caqliga isaga xidhmay kala tagga kuma degdegaan hadday xataa xidhiidh leeyihiin kala tagga kuma degdegaan hadday waalid iyo dad isdhala yihiinna waa laga yaabaa inay kala cadhoodaan ama markay wax isku fahmi waayaan ay isku xanaaqaan ama ay kala kacaan ama ay kala tagaan laakiin haddana markay isku soo noqdaan waxbay dhiskas garayn karayaan sababtuna waxa weeyaan dadkan waxay wakhti kasta ku wada hadlaan xaqiiqo macquulnimo ayay ku wada sheekaystaan runbay ku wada hadlaan been iskuma maaweeliyaan khayaal kuma dhisna waxoodu ama xidhiidhkoodu khayaal kuma dhisna hadday dhibaata dhexdooda timaaddo way dhiskaskarayn karayaan way ka wada hadli karayaan dhibaatada wakhti bay siinayaan hadday hawli ku timaado wadajir bay u baadhayaan wadajirna way uga baxayaan waxay baadhayaan waxa keenay dhibaatada waxay isweydiinayaan cidda qalad ka leh waxa sababay siday ku timid waxa ka dambeeyey kadib labada qof ama dadyowgaasi hawshaa soo food saartay sidee baynu uga bixi karnaa bay leeyihiin marka xidhiidhkoodu salfudayd iyo degdegsiimo kuma dhisna way adag tahay inay kala go'aan dadyowga had iyo jeeraale caqliga iska jeclaada ama caqliga isaga xidhma waxaa kaloo lagu garan waayey in wada xidhiidhkooda dadkan hadday arrini ku timaado ama dhibaata ay soo food saarto waayo ay weheliso sidee baynu uga baxnaa arrinta taagan wada jir ayaa xidhiidhkooda udubu ah dhibaatada wada xidhiidhkani leeyahay ama hawsha ay dadyooga caqliga iska jeclaada ay isku qabaan waxaa ka mid a dadka caqliga iska jeclaada waxaa lagu gartaa isu naxariisashadaa ku yar raxmad kale helkaa ku yar isdareenka iyo kalgacayl kale helkaa ku yar raaxada qalbiga iyo deganaanshiyo isku ag dareenkaa ku yar xidhiidhkooda waa jacayl dan duruuf hawl horumar shaqo iyo arrimo taagan ama arrimo la damacsan yahay ama arrimo ay kala damacsan yihiin ama arrimo uu mid waliba gaarkiisa u damacsan yahay uun laga wada hadlayo waa jacayl diskashan ku dhisan waa isjeclaansho ay labadaa qof ama dadkaasi isjecel yihiin le'anna way isfahmeen raaxo maskixiyana bay isku ag dareemayaan le'annao qaabkay isu fahmayaan ayaana cid kale u fahmi karaynin cid kale uma fahmi karto qaabkay isu fahmayaan waa jacaylaan qalbiga laga midaysnayn markaa ma aha jacayl raaxo dama'niino iyo huduu gudaha ah lagu dareemayo qayb baa maqan dhibaatada kaleu leeyahay waxaa ka mid a dadyowgani had iyo jeeraale waxay dareemeen daal maskaxeed oo badan le'annao macquulnimo ka fakarka ayaa ku badan macquulnimo ka fakarka badanina qofku wuxuu ku reebaa inuu maskixiyan u daalo le'annuu mar kasta maskaxdu wax kaga fikiraya qaab loojiga ayuu wax u eegayaa macquulnimo waa fikirka noloshiisa ku badan markaa isku nasashadii baa ka maqan xidhiidhkan iyo jacaylkan wuuse ka fiican yahay ka qalbiga oo keliya la yska jeclaado dadyowga caqliga isaga xidhma waa tiro yar kolka loo eego dadyowga qalbiga isaga xidhma aad bay uga yaryihiin dadka qalbiga isaga xidhma dadka caqliga isaga xidhma ama dadyowga qalbiga iska jeclaada ayaa ka badan dadyowga caqliga iska jeclaada waayo dadku inta badan wacyi ma wada laha dadku ogaal ma wada laha dadku maskixiyan naadij maaha maskixiyan ma bisla majuur maaha dadku inta badan inaad majuur noqoto oo maskixiyanaad bislaato maskax furnaanaadu badan bay u baahan tahay waxaana inta badan isjeclaan karaya oo had iyo jeeraale jacaylka noocana isu qaadi karaya dadyowga midii cilmi leeyahay ka kalena uu maskax cilmigaa uu kaga qaabili karayo uu leeyahay qof maskax furan iyo qof naadij ah oo macluumaad badan haya ayaa waxa weeye jacaylkan uu dhex mari karayaa ama laba qof oo macluumaad labaduba ay hayaan ama laba qof oo labaduba ay caadifadu ku yar tahay oo maskaxdu aad u shaqayso ayaa isu qaadi karaya aan ku xejiya nooca labaad ee aynu ka insaan ahaan isu jeclaanno nooca labaadi waa jacaylka labada qof ama qofku uu qofka kale ka jeclaado qalbiga waa jacaylka qalbiga ku dhaca aynu markaa eegna wuxuu kaga duwanaan doona jacaylka caqliga jacaylka qalbigu waa jacayl ku dhisan caadifad halka jacaylkii caqligu uu ku dhisnaa maskax iyo caqli iyo garaad iyo garashada waa jacayl dareen keliya ku qotoma jacaylka qalbigu dadyowga inta badan qalbiga iska jeclaadaa way iscaadifad jeclaadaan laakiin wuxuu kaga fiican yahay jacaylka qalbigu jacaylka caqliga jacaylka qalbigu waa jacayl nadiif ah waa bilaa shuruud dadyowga inta badan isjeclaada ama uu qofku qof kale ka jeclaado qalbiga inta badan wuxuu ku doortaa shuruud la'aan lacag kuma xidho qurux kuma xidho ehel kuma xidho waxaa laga yaabaa inuu iska jeclaado shuruud la'aan halka jacaylka caqliga inta badan dadyowga uu dhex maraa ay shuruuda isku doortaan khusuusan marka lamaano la yahay waa jacayl nadiif ah oo bilaa shuruud la ysku jeclaado waayo caqligii macquulnimadii iyo miisaankii maskaxda ayaa maqan wax isweydiin la-aan iyo macquulnimo la-aan buu ku dhisan yahay noocan jacayl ee inta badan dadyoga ay isaga xidhmaan qalbiga ama ay qalbiga iska jeclaadaan wuxuu u badan yahay dadyoga yaryar inuu ku dhaco sida dhalinyarta ku jirta sannada muraahaqada xilliyada iskuulka dadyoga shan iyo labaatanka yar tiro dadka waaweyn ah oo badanna wuu ku dhacaa oo marka loo eego dadka caqliga isaga xidhma jacaylkan qalbiga ay dadku isugu qaadaan ama jacaylka qalbiga ku dhaca ayaa ka badan waa jacayl isu gala dadyooga aan wacyiga lahayn inta badan mentali iyo maskax ahaan aan bislayn wuxuu isu galaa dadyooga aan waxba baadhin waxba raadinin ogaal badan oo nolosha iyo noolaanshiyaha quseeya aan lahayn wuxuu isu galaa dadka caadifadu ku badan tahay ee qalbiga nugul wuxuu isu galaa ama uu ku dhacaa jacaylkani dadka naxariistu aadka ugu badan tahay nugul ee sida fudud wadnahooda jacaylka uu qaada ogyahay astaamihiisa waxaa ka mid a ama dadyooga qalbiga iska jeclaada waxaa lagu gartaa wada xidhiidhkooda dadkaasi run iskulama hadli karayaan wuxuu daraf waliba ka baqanayaa in darafkan kale xidhiidhka jaro wuxuu qof waliba qofkan kale uga baqanayaa inuu ka tago inuu cidleeyo inuu ka fogaado wuxuu ka baqanayaa inuu ka tago hadduu runta kala hadlo waxay ka baqdaan labaduba inay dareenka jacayl ay isu qabaan ay wax si ka noqdaan haddii run la iskula hadlo ama hadday run iskula hadlaan astaamihiisa waxaa ka mid a in nasiino qalbigaa la ysku ag dareemo mid waliba ka kala joogitaankiisa codkiisa magiciisa muuqiisa iyo maqalkiisa ayuu nasiino gudeed ku dareemayaa farxad badan iyo caafimaad qab buu mid waliba kan kale ku ag dareemayaa waxaa dhici karta mararka qaar in waxyaalaan macquul aha inay kala dalbadaan labada qof ee qalbiga iska jeclaaday khusuusan haddii sheeko wadaagaan ama ay guur wadaagaan oo isqabaan waxaa laga yaabaa waxa aan macquulka ahayn inay isu fuliyaan si keliya ay isu raaligeliyaan ama midka kale wax laga dalbaday hadduu diido uusan kan kale uga tegin maadaama caadifad ku dhisan yahay caqliyadiibaa maqan macquulnimadiibaa maqan dareen keliya ayuu wada xidhiirhkooda ku shaqaynayaa dhibaatooyinka laga dhexlay isjacaylkan waxaa ka mid a maaha jacayl caafimaad qaba inta badan wuxuu u badan yahay in laysku tacalluqo oo ataajid laysku noqdo oo qaabaan caafimaad qabin laysugu xidhmo dareen ahaan dhibaatada kaluu leeyahay jacaylkan qalbiga laysaga xidhmo waxaa ka mid a waa xidhiir khayaal ku dhisan oo aan run layskula hadli karin run kuma dhisna xaqiiqo kuma qotomo ama run laysuguma sheekeeyo oo run laguma sheekaysto jalsa musaaraxa lama samayn karayo labada qof intay isu soo hor fadhiistaan waxyaalaha ay kala tabanayaan isuma sheegi karayaan hooyadu ilmaheeda runta uma sheegi karto ilmuhuna hooyadii runta uma sheegi karayo labada qof ee xidhiirka wada leh ee iyaguna qalbiga iska jecelina runta isuma sheegi karayaan dhibaato ma wada xallin karayaan waayo maskaxdooda iyo caqligoodaba boloog baa saaran waxay ka wada hadli karayaanuun inta yaray arkeen oo kooban dadku waxay wax dhiskaskareeyaan markuu ogaalkoodu ballaadhan yahay markuu ogaalkoodu badan yahay ayay dadku wax dhiskaskarayn karayaan markaasay dadku wax ka wada hadli karayaan oo communicationkoodu uu meelo badan ula kici karayaa laakiin iyaga maskaxdoodina way yar tahay oo waxa weeyaan ogaal badan ma laha dareenkiina wuu ka xoog badan yahay oo caadifadoodii baa ka awood badan caadifadoodii ayaa ka xoog badan caqabadda inta badan dadyoogan haysataa waxa weeye mar way kala baqanayaan oo mid waliba wuxuu ka baqanayaa inuu kan kala waayo marna ogaalkoodiibaa kooban oo dhibaatadii haysatayba waxaa laga yaabaa inaanay baadhi karahaynin ama inaanay isku hawlaynin inay baadhaan waayo dadku markay wax baadhaan ama markay wax bartaan ama markay wax wada akhriyaan ama markay doonayaan inay wax kororsadaan xidhiirhkoodu wuu horumari karayaa waxbay dhiskaskarayn karayaan dadyoogaasi waxbay ka wada hadli karayaan waxbay ka wada sheekaysan karayaan xal bay mushkiladda haysato u heli karayaan markaa ma aha jacayl ku dhisan wacyi maskax soo jeeda iyo macquulnimo toona xidhiirhkan maankii maskaxdii iyo caqligiiba caadifadii iyo dareenkiibaa ka xoog badtay waxaa laga yaabaa jacaylka lamaanahoo kale ama dadyowga sheekada wadaagayoo kale inay inantu inanka iska guursato iyadoo meelaan sii fogeyn ka fakaraysa ama inankii inantii iska guursado kiyo meelaan sii fogeyn ka fakaraya ama kiyoon meelaan sii fogeyn wax ka eegaya inantu isma weydiinayso talow aabba fiican ma yahay ama aabba fiican ma noqon karayaa ninkan aan jeclaada eh tarbiyadda muxuu ka garanayaa ama ma rabaa inuu wax ka barto tarbiyadda carruurta gabarnimada muxuu ka yaqaanaa walaalihiisa gabdhaha ah hadduu walaalo dhashay sideebuu ula dhaqmaa hooyadii sideebuu ku yahay hooyadii sideebuu ula dhaqmaayana talow ma nin reerkooda ku adadag baa waayo ninku siduu reerkooda ku yahay iyo dhaqanka iyo dabciga uu reerkooda la joogo ayuu hadhow toole xaqiiqadiisa la soo baxayaa ninkuna sidoo kale waxaa laga yaabaa inuusan inanta waxba iska weydiinin uu indhala-aan ku galo intuu muuqeeda ka helo iyo codkeeda iyo siday u hadlayso iyo waxyaala iska soke inuu dabeetana iska guursadaa dhici karta isagoon isweydiinin talow gabadhani hooye ma noqon kartaa mas-uuliyad intee in leega bay qaadi karaysaa gabarh fiican oo ilaahay ka xishoonaysa ma tahay oo ubadkeeda iyo reerkeeda iyo gurigeeda dhaqanaysa dhaqashadii waxaa laga yaabaa labadoodiba inaanay waxba ka garanaynin noloshuna uma baahna in waxyaalo yaryaroo soke laysku doorto waayo hadhow toole xaqiiqooyin badan baa soo baxaya marka waxay u baahan tahay ugu yaraan in intan hore waxyaalo badan loo fiirsado dhibaatooyinka kaluu leeyahay waxaa ka mid a waa xidhiidh burburi og maadaama oo macquulnimadii maskaxadeegsigii iyo caqliyaddii la tuuray waxaa laga yaabaa inuu dhibaato yar hadday soo gaadho dhibaato aad u yar hadday dadyowga inta badan soo dhex gasho inay qalbigooda kaliya dabagalaan baa laga yaabaa ama ay garan waayaan siday uga baxaan dhibaatadan kadibna ay doorbidaan inay xidhiidh ka jaraan khusuusan lamaanaha iyo saaxiibbada hadday waalid isu yihiinna waxaa laga yaabaa dadkii isdhalay inay waxba dhiskasgarayn kari waayaan ama ay wax ka wada hadli kari waayaan laanna ogaalkoodii baa yar ama qalbigoodii iyo dareenkoodii bay dabagaleen ama waxay diidan yihiin inay caqliyadda adeegsadaan dabeetana waxaa laga yaabaa labadii isdhalay in ilmaha la dhalayoo kale uu xanaaqo haddii ay hooyadu istiraahdo wax kala dhiskaskaree inuu cadhoodaa dhici karta uu guriga isaga tago waalidku iyagu waa gaar oo ma kala go'i karayaan waalidka iyo ilmihiisu laakiin xanuun badan bay kala mutaan khusuusan hooyada ama aabbaha xanuun badan bay kala kulmaan ilmahooda oo dhib badan bay kala kulmaan haddaanay kolka hore ilmaha maankiisa korin oo aanay wakhti badan gelinin inuu ilmahaasi noqdo ilmo wax lagala hadli karayo hadduu qalad galo waa ilmuhu leexan karayaa haddii markaa marka hore aanad ku korin ilmaha yar inaad maskaxdiisa ballaadhiso oo aad maankiisa iyo maskaxdiisa koriso way adkaanaysaa hadhow inaad ilmahaaga wax kala sheekaysato inaad wax kala hadasho si markaa aanu u leexanin oo aad wax ula xallin karayso aan ku xijiyo nooca saddexaad nooca saddexaad ee jacaylka quseeya waxaa la yidhaahdaa jacaylka ruuxda wuxuu kaga duwan yahay labada hore waxaa meel ku wada kulmay isfahankii saaxiibtinimadii deganaanshiihii iyo xasillooni isku agdareenkii waa jacayl caqliga ee qalbiga oo isu miisaama laysjeclaaday ama qofku uu qofka kale fahan iyo saaxiibtinimo ka helay agtiisa sidoo kalena wadnaha oo dega iyo xasilloonaan ku ag dareemo qofkan kale jacaylkani waa reer way adag tahay inay dadku isjeclaadaan jacayloo caqliga iyo qalbigu isu miisaaman yahay ama jacayl caqligii iyo qalbigii isu miisaaman yihiin inay dadku isjeclaadaan xubbu ruux baa la ydhaahdaa tira aad u yar baa dadka nasiib ku hela dareenkiisa waa jacayl labada qof ama dadyaga isjeclaada isfahankooda caqliyeed ama maskaxeed iyo isdareenkooda dhanka qalbigu ay isu miisaaman yihiin wuxuu kaga duwan yahay labadii hore dadkani si furan bay wada hadli karayaan sidoo kalena mid waliba wuxuu dareemayaa qofkan kale dareenkiisa iyo wuxuu dareemayo waa jacayl laabaha laga midaysan yahay wadnaha laysaga xidhan yahay caqliyaddana layska afgaranayo oo layska fahmayo waxaa meel ku wada kulmo wadnaha dhaqaaqiisa iyo wadnaha deganaanshiyihiisa waxaa meel ku wada kulma is afgarashada iyo saaxiibtinimada waxaa meel ku wada kulmo raxmad kale heelka iyo dad isaga dhowaanshiyaha in dadka la ysaga dhowaado in la ysfahmo in saaxiibba la noqdo in la ysdareemo in layska warhayo in laysjeclaado oo jacayl caqligii iyo qalbigiiba ay isu miisaaman yihiin la dareemo ayuu kaga duwan yahay labadii hore jacaylkii hore dhibtiisu waxay ahayd degganaanshiyihii iyo raxmad kale helkii iyo naxariistii iyo dareenkii waa maqnaa ka qalbigana dhibtiisu waxay ahayd caadifad keliya ayaa shaqaynaysay dareen keliya ayaa wax maamulayay caqliyaddii iyo maankii iyo garaadkii iyo garashadii baa barhkooda la tabayey way ismiisaamayaan jacaylkan isu miisaaman marka la eego dhanka lamaanaha soolmeyd baa loo yaqaanaa soolmeydku ama qofka jacaylkiisu uu yahay jacayl caqliga iyo qalbiguba ay isu miisaaman yihiin oo dheelitirnaan badani ay ka muuqato waa qof aad ku ag dareemaysa inuu dadka kale ka duwan yahay waa laba qof oo qofba qofkiisa helay nasiinaad agtiisa ka helaysaa deganaanshiyo iyo nabad baad agjooggiisa ku helaysaa codkiisa iyo qofka muuqiisa ayaad farxad ku helaysaa waxaa laga yaabaa inaad maantao dhan la hadlayso qofka oo aadan wakhtiga tebin laakiin aydun caqliga adeegsanaysaan oo aydun idinku ismaamulaysaan jacaylka qalbiga laftigiisu waa sidaas waxaa laga yaabaa inay dadku muddo dheer wada hadlaan laakiin isagoo kontarool ma laha labada qof isma xakamayn karayaan caqliyadda adeegsigeedii baa ka maqan maadaama caadifaddu ay ku xoog badan tahay laakiin kan ruuxda maskaxdana nasiinaad ka dareemaysaa intuu qofkaasi ku ag joogo mental sabort baad dareemaysaa iyo inaad maskixiyan taageero haysato qof niyad sami dareemayaa tahay intaad qofka ag joogto qalbigana nasiinaad ka dareemaysaayo raxmad jacayl iyo naxariis baad qofka agtiisa ku dareemaysaa waana qadar iyo risiq ilaahay cidda uu jeclaado oo keliya uu siiyo jacaylkan caqliga iyo qalbiguba ay isu miisaaman yihiin waalid baynu u qaadi karaynaa walaal baynu xasiloonaan iyo isfahan labadaba agtiisa ka heli karaynaa saaxiib baynu ka heli karaynaa qof aynu sheeko wadaagnaynoo agtiisa ka heli karaynaa ama aynu la haasawno dadyaga guurka iyo guri wadalahaanshiyuhu ka dhaxeeyo ayuu isu geli karayaa oo uu dhex mari karayaa oo wax dareenkiisa ilaahay bixiyo waa rasiq iyo qadar ilaahay cidda uu doono iyo cidda uu jeclaado oo keliya uu siiyo inuu ilaahay ku siiyo qof aad intaa ka helayso oo aydun isfahmaysaan oo saaxiibtinimadii iyo isjacaylkiiba ay meel ku kulmaan waa qadar iyo risiq ilaahay bixiyo saaxiibada lafdigoodu haddii ay kala helaan isfahanka iyo isdareenka oo ay isla dhiman karayaan xilliyada ad adag ay ilaahay dartiisu jecel yihiin haddii midii xanuunsada uusan kani kan kale garabkiisa ka tegahaynin ama uusan saaxiibkaasi garabkiisa ka waayeynin kan kale oo ay labadooduba garab kala helayaan xilliyada ad adag oo ay isfahmayaan oo ay howlaha ka wada bixi karayaan wadajir ama ugu yaraanuu mid waliba ku dadaalayo inuu saaxiibkii howlaha ku taagan uu wuxuun ku taageero siduu uga baxo waxaa la odhan karayaa saaxiibtinimadaasi waa saaxiibtinimo isku miisaaman saaxiibka aydun isfahmaysaan ee haddana aydun wada shaqaynaysaan dareen ahaan waa saaxiibka ruuxda waa sadiiqu ruux saaxiibka ruuxduna cidduu doonu noqon karaya waalidkaagaa laga yaabaa inuu kuu noqdo saaxiibkaaga ruuxdu hooyadaabaa laga yaabaa inay kuu noqoto saaxiibkaaga ruuxda aabbahaabaa laga yaabaa inuu kuu noqdo saaxiibkaaga ruuxdu walaalkaabaa laga yaabaa inuu kuu noqdo saaxiibkaaga ruuxdu asxaabtaada qof ka midabaa laga yaabaa inuu kuu noqdo saaxiibkaaga ruuxdu qof meel iyo makaanad kuu buuxinaya weeyaan saaxiibkaasi oo marka aad codkiisa maqasho oo muuqiisa aad aragto ku hanan karaya ku kasban karaya si ku talagal la'aana qof aad ka wada helaysa isfahanka dareen ahaanna aydun wada shaqaynaysaan oo ku keergarayn karaya ku fahmi karaya indhaha kaa garan karaya waxaad u baahan tahay waxaad doonayso howlaha ku haysta indhahaaga ka garanaya waxa kugu si ah ku fahmaya sheeka ahaan aydun isfahmaysaan wacyigiisu uu meel fiican taagan yahay amaba hadduu doono waxba yuusan wacyi badanba sii lahaanine inta aad garanaysa iyo inta uu garanayaa ay ismaajkaraynayaan weeyaan saaxiibka ruuxdu waalidkaaguu noqon karayaa walaalkaabuu noqon karayaa ehelkaaga qof ka midabuu noqon karayaa saaxiibadaada qof ka midabuu noqon karayaa sawjkaaga iyo xaajigaaga ama xaajiyadaada buu noqon karayaa cidduu doonuu noqon karayaa almuhiim qofkaasi wuxuu leeyahay sifaad ka duwan sifooyinka aydun dadka kale isku fahantaan qofkaasi wuxuu leeyahay dhaqamo aydun isku garan karaysaan ayuu leeyahay waa qof aydun sheeke ahaan isfahmaysaan oo sheekadu ay isugu kiinbaxayso qaab aanay dadka kale isugu kiinbaxaynin ama sheekadu ay kuugu baxayso qaab aanay dadka kale kuugu baxaynin markay dundhaayaha iska qaadaan aydan kala caajisaynin wuu kaaga duwan yahay dadka hadiyo jeeraalena inaynu helno qof inoo noqdo saaxiibka ruuxda ama qof aynu jeclaanno jacayl qoto dheer oo maanka ama maskaxda iyo qalbigaba dega caqliga iyo qalbigabana aynu kala hadli karno oo aynu isfahmi karno sidoo kalena dareen ahaan iska warqabi karayno oo wada xidhiidhkeennu uu noqdo wada xidhiidh macquulnimana ku dhisan oo xaqiiqo laga wada hadli karayo wacyi iyo ogaal labada qofiba leeyihiin dareen ahaan raxmaddii iyo kalgacaylkii iyo naxariistii iyo jacaylkii aynu kala heli karayno inaynu helno qof aynu intaasoo dhan la xidhiidhkiisa aynu kala kulmayno deegmada hore ilaahay baa leh inaynu marka hore la kulanno ilaahay bay awooddiisa tahay oo dadka hadiyo jeeraale inala kulmin karaya rabbaa hadiyad uga dhiga cidduu jeclaado cidduu doono iyo cidda uu doorto oo cid kaloo intaa uu ka helo hadiyad uga dhiga laakiin ilaashashada iyo nimcada kolka layna siiyo qiimaynteeda iyo kumhadnaqeeda iyo inay nala weynaato oo ay nala noqoto wax qaaliya oo aynu dhadhansanno nimcada uu ilaahay ina siiyey innagaa mas-uuliyaddeeda layna saaray innagaa mas-uul laynooga dhigay maraaxil shanaan ka sheekaynayoo dhan waa maraaxil la gaadhi karayo waa marxalado la gaadhi karayo haddii loo dadaalo bimacnaa haddaad saaxiibba haysato ama saaxiibbo aad jeceshahay oo aad nadiifnimo ku tuhumayso oo aad micnaha saaxiibtinimada sifooyinkeeda aad dhaqamadooda ku sifaynayso aad haysato saaxiibka ruuxda marxaladdiisa waydun gaadhi karaysaan haddaydun ka wada shaqaynaysaan oo aydun u wada dadaalaysaan oo si wada jira aydun u rabtaan inaydun saaxiibka ruuxda isku noqotaan marxaladdeeda waad gaadhi karaysaan haddaad xaas haysato ama qof aydun sheeko wadaagaysaan uu jiro oo aad haysatana marxaladda soolmeydka waydun gaadhi karaysaan oo isjeclaanshiyihiinnu wuxuu noqon karayaa isjeclaanshiyo isu miisaaman isjeclaanshiyo ay caqliga iyo qalbiga labaduba isu miisaaman yihiin waa marxalad la gaadhi karayo laakiin waxaa lagu gaadhi karayaa si wada jira haddii loo wada dadaalo waxay u baahan tahay inaydun si siman diyaar ugu tihiin inaydun marxaladdan gaadhaan waxay u baahan tahay inaydun labadiinnuba ay doonisi idinku jirta ahi inaydun maskixiyan bislaataan saaxiibka ruuxdana waydun gaadhi karaysaan qofka lamaanahaaga ahna shakhsiyadda aad jeceshahay waad ka dhigan karaysaa haddii qofka kale uu diyaar u yahay daraf kaliya hadduu dadaalayo lama gaadhi karayo waxay marxaladdan gaadhisteedu u baahan tahay niyad waxay u baahan tahay daacadnimo waxay u baahan tahay soo jeed waxay u baahan tahay diyaar u ahaanshiyo waxay u baahan tahay wacyi aqoon iyo ogaal waxay u baahan tahay u dagaalan in loo fayt gareeyo oo loo dagaalamo si marxaladdan loo gaadho ayay u baahan tahay inaad wakhtigaaga u hurtay u baahan tahay cilaaqaadku waa sida broject oo kale ama sida ganacsi oo kale business waa inaad wakhti geliso waa inaad daacad u tahay waa inaad niyad soo jeeda aad haysato waa inaad wakhti geliso aad wax qurux badan kaga soo saarto bini aadanku cilaaqaadka kama maarmo laakiin si cilaaqaad caafimaad qaba loo helo si xidhiidho caafimaad qaba oo qurux badan oo bad qaba oo nadiif ah oo daacadnimo ay dhexdeeda tahay si loo helo waa in loo tacabkalo waa in loo dadaalo waa in waxay mudan yihiin la siiyo wixii ay mudan yihiin ama wakhti ha ahaato ama lacag ha ahaato ama hadiyad ha ahaato ama ammaan ha ahaato waa in waxa waxaasi uu mudan yahay ee uu ku qurux badnaan karayo loo huro xidhiidhadoo dhammi waxay u baahan yihiin in loo tacabgalo waxay u baahan yihiin waxwada barasho naf horumarin iyo dadaal qofku waa inuu cilaaqad markuu sameeyo hadday cilaaqad saaxiibtinimo tahay iyo hadday cilaaqad kaleba tahayba mar kasta oo uu nafsaddiisa horumariyo uu defaloobgareeyo nafsaddiisa uu waxyaalo cusub ku biiriyo dhaqamo cusub nafsaddiisa uu ku kordhiyo dhaqamada aan wanaagsanayn ama salbiga ahna uu nafsaddiisa ka tuuro cilaaqadaasi waxay noqonaysaa cilaaqad horumari ku socdo inta badanna cilaaqaadka haddii daraf keliya ama hal qof uu dadaalayo uu nafsaddiisa horumarinayo uu hore u socdo uu waxbaranayo oo uu rabo in xadhigga iyo xidhiidhka kala dhexeeya dadka kale inuu wanaajiyo darafka keliya waxba ma qaban karayo darafka keliyai waxma badbaadin karayo bimacnaa haddii aad xaas tahay oo aad reer iyo waxaweye guri leedahay ama haddii aad qof sheeko kula jirto ama haddii aad qof xidhiir la samaynayso haddii hal qof uu waxaweye guurka iyo guriga ka shaqaynayo darafka kalena uu cagajiidayo ama uu tacbaansan yahay ama uu daalan yahay ama uusan cilaaqadan wakhti gelinahaynin guurkaasi ma shaqaynayo cilaaqadaasi ma shaqaynayso saaxiibtinimadaasi ma shaqaynayso si loo gaadho marxalad qurux badan cilaaqaadka dhadhankooda iyo macaankooda iyo quruxdooda loo joogteeyo loo waariyo waxay u baahan tahay in labada darafba ay horumarini ka socoto waxay u baahan tahay in labada qofiba ay dadaalayaan ay tacabgelayaan ay faydgaraynayaan ay wakhti hurayaan ay is-ixtiraamayaan ay isqadarinayaan wax badan bay u baahan tahay waxyaalahaasoo dhan waa macluumaad la barto waa koorsis la qaato laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa un keliya saddexda noocaynu waxu jeclaano iyo sida tan dambe aan marxaladdeeda ku gaari karayno intaasaan taa ku dhaafi doonaa waxaan ku xigsiin doonaa waxyaalaha naga caawin karaya inaynu isjeclaanshiyo isku miisaaman isjeclaanno ama inaynu gaadhno marxaladda isku miisaanaanta caqliga iyo qalbiga ee xidhiidhada ee dhanka isjacaylka waxaa idinka caawin karaya haddaydun saaxiibba tihiin ama haddaydun waalid isu tihiin ama haddaydun walaala tihiin ama haddaydun isqabtaan ama haddaydun sheekaysataan oo aydun haasaawaysaan ama uu xidhiidh idinka dhaxeeyo waxaad u baahan tahay inaad ogaato horta xidhiidhkan idinka dhaxeeya ma xidhiidh caqliga aydunka wada xidhiidhaanbaa mise waa xidhiidh qalbiga aydunka wada xidhiidhaan bimacnaa xidhiidhka idinka dhexeeya ma xidhiidh macquulnimo fara badan aydinku wada hadashaan oo caqliyadda aydun aad u adeegsataanba mise waa xidhiidh caadifadda iyo dareenku hadalku idinka xoog badan yahay oo waa xidhiidh markaydun sheekaysanaysaan aydun meelo yaroo soko aydunka wada hadashaan inaydun miisaantaan weeyaan wada xidhiidhkiinna ma waxa ku yar caadifadda ma waxa ku yar raxmadda ma waxa ku yar naxariista ma waxa ku yar kalgacaylka mise naxariista iyo kalgacaylka iyo waxa weeye isu tacaadufka idinku badanoo laakiin caqliyadda aad uma adeegsataan communicationkiinna iyo wadahadalkiinna wuxuu ku dhisan yahay inaydunka wada hadashaan meel soke mise wuxuu ku dhisan yahay inaydunka wada hadashaan wax dhiib ah wax macquul ah wax xeel dheer aydunka wada hadashaan waa inaydun marka hore xidhiidhkiinna iyo wada dhaqankiinna miisaantaan si aydun xal u gaari karaysaan wada xidhiidhkiinna miyuu isu miisaaman yahay mise waxba idinka maqan waa inaydun ogaan karaysaan waa inaydun ogaan karaysaan wada xidhiidhkiinna miyuu isu miisaaman yahay mise waxbaydun dareemaysaan inuu idinka maqan yahay tusaale ahaan haddii wada xidhiidhkiinna ay caadifadda iyo dareenka iyo raxmadda iyo kalgacaylku ay aad ugu yaryihiin waa inaydun isweydiin karaysaan sababta ay wada xidhiidhkiina caatifadda ugu yar tahay si wada jira waa inaydunu baadhi karaysaan waxa keenay inaydun isu naxariisan weydaan waxa keenay inaydun isu naxi weydaan waxa keenay in xidhiidhkiinna ay raxmadda ku yaraato oo waxa weeye hadallada isu naxariisashada leh waxa weeyaan erayada kalgacaylka iyo raxmadda iyo walaalnimada iyo naxariista muujinaya in wada xidhiidhkiina laga waayo waxa keenay waa inaydun ogaan karaysaan ama haddaad doonto sida guud adigu gaarkaaga u baadh waxaa xidhiidhkaaga caadifadda raxmadda kalgacaylka iyo naxariistu ay ugu yar tahay waxaa caadifadda xidhiidhadaada ka yareeyey gaaru raadi waxaa laga yaabaa inay yaraannimo wax kugu soo gaadheen oo aanad arag cid isu naxariisanaysa cid isu naxda inaanad arag baa laga yaabaa cid erayo fiican oo qabow isku tidhaahda inaanad arag baa laga yaabaa waxaa laga yaabaa inaad jikaar hiiftaan cay iyo canaanasho iyo meel lagu kulul yahay inaad ku kortay baa laga yaabaa qofka kaleed la dhaqmaysaana sidaasi la mida inuu meel sidaasoo kalaa ku koray ayaad dhici karta taasi waxaa laga yaabaa inay kugu keentay inaad hadhow naxariisan weydo ama aad garanba weydo sida laysugu naxariisto sida kalgacayl cid loo siiyo iyo sida cid loogu raxmado iyo erayadii kalgacaylka iyo erayadii naxariisashada iyo erayadii qaboobaa inaad odhan kari weydo ayaa dhici karta leanna umaad aragba gurigiinna iyo dadkaaad la kortayna kumaad arag dadkii aad la barbaartay kumaad arag wada dhaqankooda kamaad arag cid ku naxariisata maad arkin faaqidu shayin laa yucdii wax adigii baanad arag way adag tahay inaad bixiso laannu maba garanaysid qofku waxaanu haysanin cid kale kuma biirin karayo haddii meel laysku jecel yahay aanad ku soo korin ama meel laysugu naxariisto oo laysugu nugul yahay aanad ku soo barbaarin aanad ku soo kobcin dee cidna u naxariisan maysid selfish danihiisa un eegtaad noqonaysaa qof anaaniya oo nafsaddiisa un ka fekera oo debdebacsanaanta iyo naxariistaba u arka doqonniimo ayaa laga yaabaa inaad noqoto waxaad moodaysaa in mararka qaar kolka aad naxariis u baahato ay tahay inaad jidhka isgeliso ama aad dibnaha qaniinto le'anna waxaa laga yaabaa marar badan adoo baahan oo in lagu naxariisto u baahan oo in mental sabort lagu siiyo u baahan iskixiyan in lagu taageero u baahan inaad taageero weyday baa dhici karta dabeetana ay dantu kugu qasabtay inaad dibinta qaniinto oo jidhka intaad isgelisa aad tidhaahdo waad isku filan tahay horoo soco le'annu markaad hareeraha eegteed cidba weydo ama aad weydo cid wixii aad doonaysay ku tidhaahda ama wixii aad doonaysay ku tarta waxaad ku qasbanaanaysaa inaad adigu wixii aad isu tari karaysa uun aad isu tarto wixii kale aad dadyaga kale aad tari karaysana aad ad adaygnimo iyo jafaafnimo aad ku tarto marka in badan baa laga yaabaa inay dibinta qaniinaan ama ay jidhka isgeliyaan markaa naxariis iyo waxyaalaha lasoo hadal qaado oo ay ad adagnimada ka doorbidaan si baahidii iyo naxariistii la siin lahaa iyo tii dadka kale siin lahaa labadaba aanu u soo saarin baa laga yaabaa inuu jidhka isgeliyo markaa isku daya in dhibta keentay inay caadifaddu wada xidhiidhkiina ku yaraato inaad heshaan yani markaad dhibta ogaatid qofkan kale ee aad jeceshahay inuu saaxiibka ruuxda kuu noqdo ama inuu soolmeyd kuu noqdo kala tasho u sheeg waxyaala yaraannimo kugu dhacay kala hadal xaqiiqo ku wada hadla isku daya inaydun communicate garayn kartaan oo aydun si furan wada sheekaysan kartaan markaydun xaqiiqo ku wada hadashaan ee aydun si furan u wada sheekaysataan ee aydun daacad ku wada hadashaan kadib baydun boroses aydun waxaan kaga kabataan oo dhaqamadan aydun dibadda ugu tuurtaan aydun raadsan kartaan hadday dad kuu soo jeedsadaan wax kasta cilaaqaadka waa laga daweyn karayaa ama xidhiidhada waa la daweyn karayaa hab baa laga yaabaa inaydun heshaan aydun shucuurta iyo dareenkaa idinku yar aydun kor ugu soo qaadi kartaan ama mashaacirtiinaa dhimatay aydun dib ugu soo noolayn kartaan cilaaqaadka iyo xidhiidhadeennana haddii dadka wada xidhiidhayaa ay doonaan inay wanaajiyaan wacyi iyo wax ogaal iyo udadaal iyo ku tacab baa ka xiga oo lagu waarin karaya caafimaad qabkooda wacyi iyo ogaal iyo dadaal baa lagu dhowri karayaa taa waxaan kaga bixi doonaa dadyowga ay wada xidhiidhkooda caatifaddu ku yar tahay waxaan isku dayi doonaa inaan u gudagalo dadyoga ay wada xidhiidhkooda caadifaddu ku badan tahay oo in ka badan intaa oo caqligu shaqaynayo uu shaqeeyo qalbigu xidhiidhadaada haddaad dareemaysa inay caadifadda iyo dareenku hadalku uu aada ugu badan yahay oo aad dareemayso inaanad in badan caqliga adeegsanin ama aanad waxyaala macquulnimo ku qotoma aanad ku sheekaynin waxaad u baahan tahay si aad caqliyadaada u dhisto inaad baadho sida aad mentali u noqon lahayd qof majuura ama inaad isku daydo inaad noqoto qof maskaxiyan bislaaday caqliga iyo ku wada xidhiidhkiisu wuxuu u baahan yahay bislaanshiya maskaxeed khibrad iyo aqoon yeelasho ayuu u baahan yahay oo si aad waxyaalo macquula u falanqayn karayso ama si waxyaalo macquul ah aydun u wada falanqayn karaysaan waa inaydun si siman ogaalkiinna wax ugu biirisaan waa inaydun si siman macluumaad u wada raadin karaysaan si aydun wax u dhiskas karayn karaysaan ama si aydun wax uga wada hadli karaysaan waayo wada hadalka waxaa tayo u yeelaa waa waxa la hayo ee laga wada hadlayo waxaa tayo u yeelaa waa khibradda laysku biirinayo iyo su'aalaha la isweydiinayo ee haddana la wada falanqaynayo waxaa wada hadalka micno u yeelaa waa awoodda maskaxeed ee labada qof ay leeyihiin si ay wax uga wada hadlaan waxaa hadalka micnaha u yeelaa waxa weeyaan awoodda loo leeyahay in su'aala la isweydiiyo awoodda loo leeyahay in su'aalaha laysu sharaxi karayo iyo awoodda loo leeyahay in su'aalaha la isweydiiyey jawaabo loo heli karayo cid kastaa way sheekaysan kartaa cid waliba way communicate garayn kartaa dadka qalbiga isaga xidhimaaba way wada sheekaystaan laakiin waxay ka wada sheekaystaan maaha wax sii ridan maaha sheeko xeel dheer oo micno sii ballaadhan ku qotonta waxay inta badan u badan tahay inay ku wada sheekaystaan waxyaalo dareen quseeya waxyaalo caadifad quseeya ammaan jidh joog midab inay dadyoga kale ka wada hadlaan meelo soke ayaa dadka had iyo jeeraale qalbiga isaga xidhma ee aan caqliga adeegsani ay ku layn xidhan tahay sheekadoodu waa sheeko meel soke ku layn xidhan oo aan sii fogeyn waa wada hadal aada u sokeeya oo aan micno iyo dhadhantoona ku fadhiyin laakiin wada xidhiidhka had iyo jeeraale caqliyadda ku dhisan ee caqliga la adeegsanayo ee macquulnimada ku dhisan ee xaqiiqada ku dhisan wuxuu u badan yahay wax meelo dhaadheer wax laga eegayo wax meel shishe wax laga eegayo labadabana inaynu isku miisaanan u baahannahay oo raxmaddii iyo isjacaylkii iyo isunaxariisashadii iyo kalgacaylkiina xidhiidhadeenna laga helo macquulnimo ku wada hadalkii iyo meel dheer eeggii iyo meel shishaysa ka wada hadalkii na in la helo weeyaan mar kastana waxaynu u baahannahay waxa weeye inaynu helno cilaaqaad iyo xidhiidho isu miisaaman oo caqligeenna iyo qalbigeennuba ay shaqaynayaan ilaahay baanu noo weydiinayaa biidni raxmaan in caqliga adeegsigiisa iyo qalbiga dareenkiisa oo wada shaqaynaya xidhiidhadeenna laga helo xalqadan maantu intaasay noogu dhan tahay waxaan ku rajo weynahay in hal ama laba shay ama saddex shay ay xalqadan idinku biirisay nabaday